Macalimiin ka tirsan kuwa qaranka ee ka hawlgala Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dhammaan tabobar kor loogu qaaday xirfadooda loogu daahfuray degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaar ka mid ah macalimiinta oo wareysiga araasiiyay warbaahinta Isnaa ayaa ka warbixiyay faa'iidooyinka tababarkan uu leeyahay iyo waxyaabaha lagu baranayo.
Magacayga waa Yuusuf Xuseen Sheekh Yuusuf. Waa ka mid ah macalimiinta tababarka u socdo. Aadaan ugu dhowahay idaacadda Isnaa. Yoolalka ugu waaweyn ee tababarkan laga leeyahay waxaa waaye kor u qaadista iyo tayeynta waxbarashada dalka si ay u soo baxaan ama loo helo jiil wax bartay la iskuna halayn karo. Tababarkani runtii waa tababar cajiib ah. Wuxuu labaduba waa macalinka horta boqolkiiba toddobaatan uu diiradda saaraya ardayga oo diiradda saaraya boqolkiiba toddobaatan. Sidoo kalena kama marna ardayga laftirkiisa. Marka waa tababar shaamil ah oo koobaya yacni waxqabadka laga rabo macalinka iyo sidoo kale ardayga intaba. Horta caqabadaha waa wax caqabado ma jiro. Inta badan waxaan iska jeclayn in uu goobta oo xoogo magaaladeena ka baxsan ma ognahay tababarka goobta lagu qabanayo waa meel amni ah oo wanaagsan. Marka wax caqabado hadda oo la tilmaami karo malaha. Tababarkani waa wuxuu uga duwan yahay runtii waxaa la adeegsanayaa habab kala duwan oo casri ah lana jaan qaadayo duruufaha waxbarasho ee maanta dalka ka jiro. Sidoo kalena aan is leenahay inuu wax badan ka beddeli doono marxaladda maanta dalka uu ku jiro ee xagga waxbarashada. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa in uu wax badan yacni fahamkeenna iyo tababarkeenna uu aad ugu qayb qaato oo natiijo fiicanna inaan ka helno aan ka rajaynayno.
Waan ku dhowahay Radio Isnaa. Magacayga waa Ubax Ismaan Maxamuud oona ka mid ah macalimiinta qaranka. Tababarkan wuxuu diiradda saarayaa tayada iyo horumarinta macalinka si uu u siiyo ardayda waxbarasho tayo leh. Tababarkan tababarihii hore wuxuu uga duwan yahay. Tababarkan wuxuu xoogga saarayaa waxbarashada casriga ah sida isagoo leh qaab dhismeed la jaan qaadaya baahida maanta. In la kordhiyo tababarka gacmaha lagu sameeyo practical sessions iyo agab digital ah. Wuxuu igu dhiirigeliyey inaan adeegsado farsamooyin casri ah oo ardayda xiise geliyo. Rajadeena mustaqbalka waxay ku saabsan tahay waxbarasho tayo leh iyo sidoo kale mid loo siman yahay.
Tababarkan ayaa ah mid sare loogu qaaday xirfadaha macalimiinta qaranka si loo helo baryaal soo saara arday tayadoodu sareyso.